الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد magacayga waxaa la idhahdaa maxamed cabdi jaamac ilka case waxaan halkan ku duubayaa ama ka soo jeedinaya tix gabay ah oo ku socota wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi xaaji cali xasan tixdan waxay ka hadlaysaa gabarh tayarta ah ee u xidhan xirsi ee iska maskiinadda ah ee jeelka ku jirta misna maxkamadda la saaray sideed sanadood sideed sideed sano lagu xukumay arrintan oo aan u arko wax khaldan oo fool xun oo dhaqan ka fog oo gobonnimada aan meel ka soo gelin oo dadku aanay ku dhaqmi jirin horena loo arag bitaariikh in qof dumara sidan loogu ataa loo loogu itaalsado historygaba aanay ku jirinba ummadda tani ay leedahay ayaan bal hadda tix gabaya wasiir xirsi aan ugu sheegayaa waayo in wax laysu sheego way wanaagsan tahay waxisu sheegu waa waxaad u qaaliya sidii la doono waxa laysugu sheego ama gabay ha laysugu sheego ama ha laysugu sheego hadal caadiyaba marka waxa weeyaan inaynu wax laysu sheegana wax meesha ku jira weeye oo waa shay aada u muhiima waayo ilaahay baa qur-aankiisa ku ammaanay taa dadka muslimiintaa inay dee si fiican wax isugu sheegaan oo sifaadkooda ay ka mid tahay si awgeed anigoo hadalka badinaynin aan gabaygii soo jeediyo waana kan gabadh ugubi xirsow waa ummadii ku dhashay iyo inan walaashaaya ama ooridaad qabto iyo afada iyo xaaska ee ubadka kuule awgayow awlaaddiiyo carruurta ee aad ku istareexdee la-aanteed aqalka aadaynin ma istaahilaan in laga aarguto looma abuurine ma istaahilaan arxandarrada oo waa sida ubadkiie edeb iyo goortii la bari ma istaahilaan usha ku dhufadkeeda ma istaahilaan alambaqa in lagu xidho jeelal aabbudhane aayadaha qur-aan ilaah siduu yidhi iyo axaadiistii nebigeenna waa la ilaashaa oo laguma noqdo aadu bahalkiie ma og tahay adduunyadan ku nool lahay arligan iyo laanta dadka islaamkee inta badan ilaah u aqoon leh ama ijtihaada ee u orda xuquuqda insaanka awowyadiin odayadeenna iyo abtirsigiiyo reerka abwaaniinteen iyo dhammaan aftahan idilkiiba afqalaad inuu ku yahay arrinkani adiga kuu gaara iyo xaajo awal ah oo ku cusub oosha wada taalla oo aan fariir iyo argagax badan sida la arkaayo misna aad ilowsan tahay xirsow umal xanuunkeeda haro oomankiyo u siman uu miyaha ehel wada yaalla haro oomankiyo u siman uu miyaha ehel wada yaalla ninkii afka taagee kibirka xirsow biyaha ka hajeeya ninkii afka taagee kibirka xirsow biyaha ka ajeeya ee itaal daranuhu baryada alla u ashkatoodo inkaar iyo waxaa looga baqaa aafo xoog badane waan ku abhinayaa ee xirsow inaadeer inanta sii daa waa lagu ixtiraami ammaanna waad ku heliya inanta sii daa awooddiyo xilka laguma ataago shicibku aaminaye ogsoonow iyaduna inan rag maahay inanta sii daa eed iyo afxumo wixii ay tidhe gefka aad u arkayso abidkeedba haween waa odhan jireene inanta sii daa haddii aad odhaahdani inkirtoo diidda arartayda ama aad dhegahaba ka awdooiskaba ilowdo ogow inuu nafsiga agagaarka jiraa kugu agmeerayo oo ortiya qayladaada laga bixi iyo afkalaqaadka oo ilmadu kaa quban wax badan ilay waa abaalkaaye oo xirsi inan xidhe lagugu odhan ummadda dhexdeeda intaasaan kusoo gebagabaynayaa waana ka baxay waxaana rajaynayaa inuu xirsi xaaji cali xasan wasiirka madaxtooyada somalilan oo uu imaqlo oo markaasi iska sii daayo maskiinadaa yare isaga xidhan ee meeshaa iska magaranaysaa ku jirta jeelka xorriyaddeediina uu soo celiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu